faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan halkaani waa reediyo cadaada kusoo dhowaada warka subax qodobada saakaa dhegeysan doontaan waxaa ugu dooran dowladaha soomaaliya sacuudiga asla ogolaadaan xeyrada laga qaado markab xoolasiday oo lagu xanibay dekeda jidda ee wadankaasi sacuudi carabiya maamulka jubbaland oo sheegtay in al-shabaab ay ka faa'iistaan muuqaaladii codadka madaxweynaha koonfur galbeed iyo qaabilsana qaran midoobey ee soomaaliya oo magaalada baydhabo ka sheegay qorshe looga hortegaya abaaraha soo noqday ee soomaaliya shacabka ku nool magaalada laasacanood oo kasoo horjeesta go-aan uu soo saaray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni intaas aad maqasheen waxaa hayeen qodobada ugu door korona warka subaxee saakay goori u diyaagaro warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan saaxiibyaal waa subax jimca taradan ay ku astiisan tahay sagaaltobanka bishii toddobaad ee sanadka labada kun sagaaltobanka iminkii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan dowladaha soomaaliya iyo sacuudiga ayaa isla ogolaadeen xeyrada laga qaado markab xoolosida oo in ka badan dhowr beri ku xayinaa dekeda jidda ee wadankaasi sacuudi carabiya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowlada federaalk soomaaliya mahdi maxamed gulida qadar oo shashirad ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay markab labaatan kun oo arisida oo ka sharaacday dekeda magaalada berbera kuna xayirana dekeda magaalada jiddah ee dalka sacuudi carabiya laga soo bilaabo koo iyo tobanka bisha julaay mudane mahdi maxamed gulida qadar ayaa sheegay in dowlada federaalk soomaaliya ay dowlada sacuudiga ee xiriir kala sameysay markabka xoolaha siday ha yeeshee ay caddaatay markabkaasi loo xayiray inuusan soo bixin heshiiskii dhoofinta xoolaha ay labada dowlada horey u kala siixideen ra-isul wasaare ku-xigeenka dowlada federaalk soomaaliya mahdi maxamed gulad qadar ayaa sheegay in dowlada federaalk soomaaliya ay sacuudi kaga hadashay in markabkaasi arrintiisa si gaara loo xaliya oo aan lagu xirin heshiisyadii horey loogu daneeyo ganacsatada soomaaliyeed ha yeeshee heshiiskii hore labada dowladeed ay wadagaleen ay sidooda ahaan doonaan waxaa dhacday koobiyo tobankii bisha julaay in markab siday xoolaha labaatan kun oo neef ahi uu dekada jidda ku xirtay annagu waxaanu markaa ku war helnay markabkaas oo aan kasokow dokumentiyada kale uu sito dowladda federaalka wax dokument ah ka sidanin waan ka howlgalay anigu shakhsi ahaan madaxweynuhuna door hogaamineed oo weyn ayuu ku lahaa in markabkaas la sii daayo wakhtiganna exemption loo sameeyo xoolaha kale ee ka dhoofaya dekedaha berbera iyo boosaaso ay iyaguna hadda tujaarta iyo ganacsatada soomaaliyeed ay ku talagaleen wakhtigan xajka in ay dhoofiyaan ay sidoodii u socdaan madaxweynuha amar buuxa ayuu ka bixiyey qoraal buu ka sameeyey markii la diray dokumentiyadaasna ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda eh, beeraha iyo dhammaan ay ka soo dhammaatay alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta oo aynu joogno eh, oo ah khamiis eh, subaxnimadii Eh, ayaa de- wasaaradda beeraha iyo wasaaradaha dowladda boqortooyada sacuudigu ay soo saareen qaraar iyagoo tix raacaya qoraalkii rasmiga ahaa ee ka soo baxay dowladda federaalka in ay dhakhaatiir saaraan markabkii in xoolihii la eego caafimaadkooda la jeegarayo lana dejiyo ganacsiga kale ee xoolaha ee s- soo rarnaa ee s- ka soo ambabaxayay berbera iyo dekedaha kalena sidoodii ay u socdaan taasi waxay ku timid ilaahay fadligiisa iyo dadaalka iyo amarka iyo hogaaminta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo go'aan ku qaatay qaraarna ku qaatay inaan ganacsigu marnaba een, aanu geli karin sida dadka qaar u dhigayaan iyo is- isdhexgalka bulshooyinta soomaaliyeed aanu siyaasad gelahayn ee, ay danta koowaad tahay in la eego maslaxadda caamka ah la eego danta ganacsatada soomaaliyeed lana eego danta een, baxweynta iyo danyarta soomaaliyeed iyo islaanta ama odayga reer miyiga ah ee halka neef ee soo dhoofsaday masaariif iyo nolol ka raadinaya Ee, taa iyadoo aan ka duulayno madaxweynuhu wuxuu nagu amray ee, in si buuxda looga howlgalo sidii loo sii dayn lahaa markabka in si buuxda looga howlgalo ganacsiga kale ee xoolaha ee ka furmaya berbere ka socda Een, in isaguna aanu xilligan xajka wax carqaladaya mar kastabana gelin laakiin wixii ku saabsan maxaa xajka kadib laga shaqayn karaa la wada qaban karaa dowladda sacuudiga waxaanu ku heshiinay in aanu samayno commission ee- ee dhaqaale ama joint economic commission oo dhinacyada beeraha xoolaha ee dhaqaalaha ganacsiga ee warshadleyda wax soo saarka ka kooban oo labada dhinac ah ee guddidaas ama commissionkaas labada dhinac ka koobanina ay qiimeeyaan dabana galaan maxaa dalka soo dhoofaya maxaa dalka kale uu dalka u dhoofinaya ee, waajibaadka labada dal saaran ee loo baahan yahay in la isweydaarsadaa maxay tahay waxaa kaloo iyaduna la socota ku- socota wakhtiga een, odxada ama xajka oo boqortooyada sacuudigu si gaar ah iyadana ay xil weyn iskaga saarto ee, door weynna ay ku leedahay in xujaajta een, muslimiinta caalamku ay helaan hadyiga arrimahaasoo dhan iyadoo aan ka shaqaynayno waxaa ilaahay idamkiisa suurtoobay in maanta een, caawa markabkiina si fiican ee, looga howlgalay oo uu dhammaaday Een, isfahamkaasi iyo heshiiska dowladda federaalka soomaaliya iyo boqortooyada sacuudiga u dhexeeyana uu kusoo gabagaboobay ganacsigii kale xooluna uu socon doono dowladda sacuudiga ayaa kadib codsiga dowladda federaalk soomaaliya ogolaatay in markabka xoolaha laga dejiyo si loogu iibiyo suuqyada xoolaha ee dalka sacuudiga waxaana markabka ku xayirnaa dekada magaalada jidda laga dejiyey xoolihii uu sido halkaasi la taagnaa maamulka jubbaland ayaa sheegtay in al-shabaab ay ka faa'iistaan muuqaalada codka la baahiyo magaalada kismaayo ee xarun kumaal gaar u ah maamulka jubbaland waxaa si xiriir uga soconaya shirarka looga hadlayo ammaanka kadib weerarkii al-shabaab jicmi lasoo dhaafay ku qaadeen hoteelka casaasiya ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaas oo al-shabaab ay ku dileen dad kor u dhaafaya labaatan ruux kuna dhaawacmeen in ka badan konton kale wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo ka duuleysa inuu soo noqdo mid lamid a weerarkaasi ayaa waxay haatanna ka wadaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dadaalo la xiriira dhiirigelinta shacabka ku nool kismaayo kaas oo looga hortegayaa weerarada al-shabaab ay ka geystaan qaybo ka mid ah maamulka jubbaland afyeenka wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo warbaahinta kula hadlay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegay in al-shabaab ay ka faa'iidaystaan muuqaalada doorashooyinka jubbaland balse arrinkaas uu dhammaaday cabdinuur maxamed axmed oo ah afyeenka wasaaradda amniga maamulka jubbaland ayaa shacabka kismaayo ugu baaqay inay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka si ay usoo laaban weerarka jimci lasoo dhaafa ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose Ee, waxaa la doonayaayo dad ee, afaad shakhsiyaal ay isku dayayaan in mar walba ay amniga ee, khalkhal geliyaan ayagoo kaga faa'iidaysanaya xaaladda doorashada iyo waktiga aan ku jirna ayagoo kaga faa'iidaysanayo waxaan leeyahay marka amnigiina cid aad magan ugu noqonaysaa ma jirto hadduu ilaahay idmo amnigana waa wax dadka ka dhexeeyo ee, qofka siyaasadda doonaya ama masarka inuu qabto doonaya iyo qofka in wax loo qabto doonayaba dhammaan waxaa wada qusbeeya amniga amniga in laga wada qayb qaato ayaan ugu baaqaynaa hadduu ilaahay idmo cid amniga marti looga noqon karo ma jirto amniga nin walba mas-uuliyaddiisa ayaa ka saaran mas-uuliyadda adi marka dhankaaga kaa saaran ee, xagso qofka kalena ki- eh, xa- kiisa ayuu xagsanaya hadduu ilahay idmo insha allah abdinakariim mar walbana waxaan leeyahay halala shaqeeyo laamaha amniga ee naftaduuriyaasha ah ee aada arkayseen habeen hore wiilashii reer jubbaland ee ciidamada ahaa waxay kusoo afjareen wakti gaaban cadow aada iyo aada dhegabtiisa loo soo mareegay dhibaatada ay samaynaya aada arkaysay naftooda ayay u hureen dabaq ayay ugu daateen ugu dambeynna ay qaar nool iyo qaar mayd ay meesha ka soo saareen wiilka marka intaa naftiisa bixinayo darku ma qufulno laakiin waxa uu go-aansaday waxay tahay dadkiisa iyo dalkiisa inuu badbaadiyo haddaad marka shacabka day la shaqeyn waay dhibaato weeye anagoo aada u galowsan ama og in shacabka reer jubbaland ay la shaqeynayaan ciidamada waxaan leeyahay marka insha allah binakirim aan isu qabsanno gacmaha cadowgeena inaan ka guulaysano madaxweynaha koonfur galbeed iyo qaalbasanaha qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa magaalada baydhabo caasimada kumeelgaarka koonfur galbeed ka sheegay qorshe looga hortegaya abaaraha kusoo noqda ee gudaha wadanka soomaaliya axmed saadiq yarow ayaa warkan kasoo diray baydhabo wakiilka qaramada midoobay oo qaabilsan soomaaliya ambasador james swam ayaa soo gaaray magaalada baydhabo waxauna uu kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee qaar ka tirsan golihiisa wasiirada sababta uu baydhabo u yimid ayuu james swam waxa uu ku sheegay inay tahay ka saaciididda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya arrimo ay ka mid yihiin horumarinta iyo dardargelinta arrimaha bulshada ka caawinta dowlad goboleedka koonfur galbeed dejinta siyaasadda iyo dhismaha nabadda iyo weliba u kuurgelidda xaaladda ay ku sugan yihiin barakacayaasha ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kuwaasoo uu sheegay in ay la daalaadhacayaan dhibaatooyin ay keeneen abaaro soo noqnoqday oo ka jira deegaanada koonfur galbeed kulan saacado qaatay kadib waxa ay wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ay shir jaraa'id ku qabteen afaafka hore ee madaxtooyada waxayna u warameen warfidiyeenka imaanshahan james swam ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ah mid markaasi muujinaysa yeedadiilo ku aadan taabagalka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo in xilligani ay cagta saartay dowga horumarka iyo dhaqaalaha kadib markii waayihii dambe ay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ahayd mid ay ka jiraan siyaasad cakiran oo lugtaysay horudhaqaaqida dowlad goboleedka koonfur galbeed oo uu hogaaminayo cabdicasiis xasan maxamed laftagareen taasoo oo la wareegay xilka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhammaadkii sanadkii labada kun sideed iyo tobankii bishii desembar oo uu ku soo baxay doorashadii ka dhacday maamul goboleedka koonfur galbeed shacabka magaalada laasacanood ayaa kasoo horjeesta go-aan uu soo saaray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni axmed shaqaale ayaa warkan kasoo diray laasacanood shacabka ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa ka hadlay wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha puntland mudane siciid cabdilaahi deni taasoo madaxweyne deni ku sheegay in dooxooyinka wow iyo bixin yihiin dhuldaaqsimeed islamarkaana aan la deegaamayn karin shacabka gobolka sool ayaa sheegay in dooxooyinka bixin iyo wow ay yihiin dhul ka tirsan gobolka sool islamarkaana aan lagu soo xadgudbi karin dhul ka tirsan gobolka sool dooxooyinka bixin iyo wow ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka jira khilaaf u dhexeeya shacabka gobolka sool iyo maamulka gobolka mugaalo
warqadda uu soo saaray madaxweynaha puntland maamul goboleedka puntland master deni warqaddaasu waxay ka turjumaysaa meeshaasu inay tahay meel laysku haysto oo ka dhaxaysa gobolka sool iyo gobolka nugaal arrintaasuna ma jirto bixin iyo wow waxay ka tirsan yihiin gobolka sool waxay uga tirsan yihiin gobolka sool deegaankiisa waa la yaqaanaa caalami ahaan meesha uu yahay iyo deegaan ahaan meesha uu yahayba iyo maamulkooda puntland inay si deg dega uga noqdaan oo ay arrintaas ka waantoobaan oo sidii horey loogu heshiiyey ee loo baabi meesha iyo adal yara cadka igu maraa gobolka sool wii agga ka soo xiga waa gobolka sool wii agga ka xigana gobolka nugaal annagu nina ku duuli mayno nina ma haysano xadka yagaana annaga gobolka sool haddaanan nahay waxaanu doonaynaa madaxweynaha deni waxaan leenahay madaxweyne waa maasan tahay haddaad tiri meesha ayaan la degin waanu kugu raacsan nahay laakiinse annagaa leh waa inaad qirtaa degaannimada gobolka sool inay inay gobolka sool tahayna waa inaad qirtaa waxaad kaloo qirtaa in gobolka nugaal xadkiisu yoocada maro xuduudda gobolka nugaal iyo gobolka sool waa wax cad oo caalami ah ma aha wax maanta la samaynayo waa wax ilaa talyaaniga iyo ingiriiskii ku sinaa waxaan leenahay dadka yaan layska horkeenin oo dadka wada dhashay ehelkaa yaan laysku dirin waxaan leenahay yaa bal ka waran marka hadda gobolka nugaale ee leekan tural baa u soo raraynaa arrintaa maxaad leedahay maxaan ku qabanay dee male
yacni waxa weeye carliga muslimku islaamku waa wada leeyahay laakiin deegaanka iyo jinsiyadda wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum baa ilaahay iyo xad ahaan labadaba waxaana u sheegayaa madaxweynaha puntland horta qoraalkii uu soo saaray wuu ku mahadsan yahay ama reer faroole uu leeyahay maaha deegaan deegaan bay ka mid yihiin deegaankaa gobolka sool bay ka tirsan tahay maadaama ay gobolka sool ka mid tirsan tahayna dee waxaa xaq u leh in ay wax ka qabsadaan ama ay ka waxeeyaan dadka deegaanka gobolka sool arrimaha uusan dib uga noqon oo uusan ka fiirsan waxa weeye yacni dadkuna jaar ahaan maayaan loola wada deganaan maayo macaldaaqsinka xoolaha ayaan la wada daaqi doonin waa axmed ismaaciil xasan darwiish waxaan ka hadlayaa degmada laasaanood gobolka sool arrinta bixin iyo weyga la sheegaye la leeyahay puntland baa soo dhigatay kantarool wax suurtagala maaha warkasi waxaa naga intaas tan iyo kulan dambe jimco wanaagsan